الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaa inoo soo dhammaaday kitaabu lkabaa'ir waxaanan tilmaannay inaan gadaal ka gelin doonno oonu dabagelin doonno haddii ilaahay raalli ka noqdo shay ka mid ah kabaa'irtii ahlulcilmiga wixii uu ka tegay imaamu dahabi raxmat ullaahi tacaala calayh ee ziyaado ah wax ka mid ah iyo culimmada islaamku kutubta ay ka alifeen iyo wixii la mid ah iyo waxay ka yidhaahdeen kabaa'irta taasoo ah runtii u baahan duruus aad u badan naf ahaanteedu laakiin haddii ilaahay yidhaahdo subxaana wa tacaala aanu soo koobi doonno sidaynu ku soo bilaabannay dembiyada waxa loo qaybiya waa laba weeyaan ilaahayna uu qur'aankiisa ku sheegay subxaanahu wa tacaala nusuusta iyo axaadiidta saxiixa ee sariixana ay ku caddahay rasuulka calayhi salaatu wassalaam ahlulcilmiga jamhuurtooduna ay ku tegeen sida ay qabaan ahlusunna waljamaaca meesha iyadaa marka waxaad ka garanaysaa qur'aan iyo sunne iyo ijmaacii culimmada ahlusunna waljamaaca dadka caqiidada saliimkaa leh muctasilo kuma jiraan iyagii wixii la mida kala qaybinaya diidan ama khawaarij iyo wixii la mid ah arrintaa iyadaa marka waxay keentay dunuubtii in la qaybiyo oo ilaahayba uu qaybiyo subxaana wa tacaala aayaddii fii suurati الnisa ku jirtay iyo fii suurati annajm alle waatuu qaybiyey subxaana wa tacaala isagoo mid walba odhanaya in tajtanibuu kabaa'ira maa tunhawna canh haddii aad ka fogaataan dembiyada la idinka reebay ee waaweyn alle wuxuu yidhi subxaana wa tacaala nukafir cankum sayi'aatikum fii suurati الnisa waxaanu idiin dhaafaynaa sayi'aadkiinna iyo dembiyada yaryar weeyaan fii suurati najmina rabbi wuxuu ku yidhi ila lamam aladiina yajtanibuuna kabaa'ir alimi walfawaaxisha ila lamam lamamkii mooyaane lamamkana markaasi ay mufasiriintu ku fasireen asakaa'ir dembiyada yaryar alle subxaana wa tacaala waa qiibiye dunuubtii wuxuu ka dhigay mid weyn iyo mid yar dembiyada waaweyn sidoo kale rasuulku waa sheegay salawaatu ullahi wasalaamu calayh isagoo odhanayay alaa unabi'ukum biakbari اlkabaa'ir dembiyada waaweyn maydinkaga waramaa xadiidkii abu bakrat nufeyc bn alxaaridi fii صaxiixi muslimi wagayrih rasuulku wuxuu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam alaa unabi'ukum biakbari اlkabaa'ir maydiin sheegaa dunuubta kuwa ugu waaweyn qulnaa balaa ya rasuula اllah qaala alshraaku biاllahi wacuquuqu اlwaalidayn wakana mutaki'an fajalas ثuma qaala alaa waqowl الzuuri washahaadaة الzuur fama zaala yukariruha xata qulna laytahu sakat waxaa xadiidka iyo axaadiidta la midkaa sida xadiidka cabdullahi bn cabaas iyo abu hureyre bukhaariyo muslim isna warinayaan uu ku cad yahay in dunuubta nebiga calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamay qaar ka mida inay yihiin kabaa'ir dembiyaal aad iyo aad u waaweyn oo aanu soo tilmaannay dembiga weynna mujmal ahaan sida cabdullahi bn cabaas laga warinayo keyrkiisaba waxay leeyihiin dunuubta waaweyn waa dembiga ilaahay subxaana wa tacaala xaggiisa ciqaab looga ballanqaaday ama lacnad loo ballanqaaday ama cadaab adduuniya mid aakhira wuxuu ahaadaba loo ballanqaaday waa kabiira min alkabaa'ir weeyaan taasaana ugu wanaagsan tacriif ahaan amaa cadadka kabaa'irta intee dhan yahay kitaabkaynu soo aragnay waxa weeyaan dhowr iyo toddobaatan buu ka dhigay bidca sabciin imaamu dahabi raxmat ullaahi tacaala calayh laakiin intaa waa ka badan yihiin maala imaam ibn اlqayim raxmat ullahi tacaala caleyh kitaabkiisa iclaam almuwaqiciinka wuxuu gaarsiinayaa ilaa iyo boqol iyo shan iyo labaatan wax ka badan boqol iyo soddomeeyuu gaarsiinayaa taqriiban imaam ibnu qayim raxmat ullahi tacaala caleyh wuxuuna leeyahay kitaab goonni u alifay kabaa'irta kitaab goonni u alifay kabaa'irtana waa jirtaa qaarkood waxay gaarsiiyeen dhowr boqol culimmada islaamka walidaalik ayaa imaamu cabdirasaaq asancaani raxmat ullahi tacaala calayh markuu ka warramayay arrinta ayada tafsiirkiisa aayadda fii suurati الnisa ayuu wuxuu odhanayay akhbaranaa macmar can ibni طaawusin can abiihi طaawus bna kaysaan can ibni cabaas qiila libni cabaasin radia allahu tacaala canhuma sanadku rijaashiisu waa hiqaat weeyaan cabdullahi bni cabaas baa waxaa lagu yidhi radia allahu tacaala canhuma alkabaa'iru sabc dembiyada waaweyn ma toddoba keliya xuduudda loo xadeeyey ma toddoba keliya markaasuu wuxuu odhanayay qaala hiya ila sabciina aqrab in toddobaatan la dhahay ba uga dhowdahay toddoba keliya oo macnaha tiradu inaysan ku ekayn xadiidka abu hureyre iyo cabdullahi bni cabaas ay rasuulka ka warinayaan salawaatu ullahi wasalaamu caleyh toddobada uu tilmaamayo ama kii kaleynu soo marnay sagaalka tilmaamayay inaysan intaa keliya ku ekayn ayay daliil u tahay riwaayada bn abi xaatim isagu uu la keliyoobay ayaa waxay odhanaysay hiya ila sabcami'ati aqrab cabdullahi bni cabaas wuxuu yidhi markii la weydiiyey toddoba boqol bay uga dhowdahay inay toddobaatan keliya noqoto ama toddoba keliya noqoto toddoba boqol bayba uga dhowdahayba sidaa darteeda imaam taajiddiin asubki raxmat ullaahi tacaala calayh kitaabkiisa jamc aljawaamic markuu soo aroorinaya wuxuu odhanaya isagu ilaa iyo shan iyo sod shan iyo soddon ayuu gaarsiinaya raxmat ullaahi tacaala calayh intooda badanna imaamu nawowi raximah llah wuxuu ku sheegay kitaabkiisa alrawda imaamu suyuuطi raximah اllah kitaabkiisa alashbaah wاnadaa'ir waa ku soo naqlinayaa aqwaashaas aynu tilmaamayno safcada laba boqol iyo siddeetan iyo lix markaasuu wuxuu leeyahay sideed beyt baan ka sameeyey dhowr iyo soddonkaas laa xashwa fiiha waxaanan iri buu yidhi kaalqatli wالzina washurbi اlkhamri muطalaqu اlmuskiri ثuma الsixru wاlqadfu wاlliwaaطu ثuma اlfiطru وyأس رحمتي وأمن المكر والغضب والغصب والسرقة والشهادة بالزور والرشوة والقيادة منع زكاة ودياثة قرار ودياثة فرار خيانة في الكيل والوزن ظهار نميمة كتم شهادة يميني faajiraة عlى نabiyina yamiinu sub الصaxaabة وdarb الmuslimi siqaayaة ciqi وaqaطc الraximi xiraabaة تaqdiim الصalaaةi وتأkhiiruha وmaalu أytaami ra'w وأklu khanزiiri وmayiti والriba والغil أw صaغيiraة qad waadaba شhan iyo soddonkii iyo wax la mida ayuu gabaygaa isagaa ku keenaya raxmat ullahi tacaala calayh markaasuu wuxuu tilmaamay raximah llah imaamu nawowi raximah llah kitaabkiisa rawda inuu isaga ku daray nisyaanu lqur'aan iyo walwad'u fi lxayd cuddahana wuxuu ku ziyaadiyey saaxib alcudda wuxuu yidhi ixraaqu alxayawaan xayawaankii in la gubaa isna ka mida kabaa'irtii iyo in imtinaacuha min zawjiha bilaa sabab haweeneydii inay ninkeedii isu diidda sabab la'aan sabab sharci oo meesha taalla iyadoonin jirin waxaa kaloo ka mid ah tarku اlamri biاlmacruuf wالnahyi can اlmunkar maca اlqudra wanaaggii in la faro xumaantiina la reebay iyadoo qofku awoodi karayo kabaa'irtay ka midta imaamu اlcalaa'i isagu qawaaciddiisa wuxuu ku ziyaadiyey buu odhanayey cadamu الtanazuhi min albawli wاtaqarubi bacda اlhijra inuu qofku uunan iska dhowrin kaadidii waynu ku saarinay kitaabka oo waxay ka mid tahay istanzihu min albawli faina camata cadaab اlqabri minhu xadiidkii kacab iyo qofka muhaajirka ah ee ka hijrooday magaalada maka ee madiine tegey inuu ku soo laabto maka waa loo diido waa laga mamnuucay rasuulku waa diiday salawaatu ullahi wasalaamu caleyh saddex maalmood wax ka badan inay sii joogaan hadday danahooda dhamaystaan wاlwasiyatu wamancu sabiili wafadlu maai liwuruudiha fi اlxadiidi wاshurbi fi aniyati الdahabi wاlfidati lلtawacudi calayhi biاnnaar intaas ayuu tilmaamayey raxmat ullahi tacaala caleyh imaamu اlcalaa'i raximah اllah abu طaalibin ilmaki oo ka mid a ragga kutubta ka alifay kabaa'irta ayaa la weydiiyey cadadkoodii iyo wixii la mid ah maadaama cadadkoodii aynu ku jirno waxaa la yidhi kabiiradan la tilmaamay ee qur'aankuna sheegay xadiidka nebigana sheegay salawaatu ullahi wasalaamu calayh ijmaacii culimmada islaamkana uu ku tegey ma jirtaa wax xuduud ahoy leedahay tiradeeda tiradeeda kooban nusuus qur'aanna ma tilmaamin xadiid nebina ma tilmaamin salawaatu ullahi wasalaamu calayh sidaa darteeda tiradeedii laysku haystaa culimmada qolaba meel bay ku dhufatay imaam abu طaalibin ilmaki raxmat اllahi tacaala calayh waxaa la weydiiyey cadadka markaasuu wuxuu odhanayey waa qaybiyey isagu jasadkii bini aadamku uu qaybiyey wuxuu ohanaya arbacatun fi اlqalb afar shay oo kabiirada ka mida qalbigay ku tacalluqdaa oo qalbigay gashaa afartaa kabiirada ah oo waxay tahay ashirku biاllahi tabaaraka wa tacaala shirku biاllahi qalbiguu ka dhacaa alamnu min makr اllah in laga aamin noqdo ilaahay makrigiisa iyaduna oo qodobka labaad ah oo qofka inuu aaminba ka yahay uusan ilaahay ciqaabkiisaba subxaanahu wa tacaala kaba cabsanayninba sidii isagoon ka cabsanayn inuu adduunya isaga dabaasho maaha waa ka cabsanaya waana dhex soconaya taa loolama jeedo ee macnuhu waxa weeyaan inuu qofku leeyahay ilaahay subxaanah wa tacaala wuxuu ciqaabiba ma lahaba ama maba ehe wuxuu la imanaya iyo ficilku samaynayaa waxay tahay sidii ficilkii dadkii odhanayay in ciqaab dambe aakhirada uusan jirinba macno ma samaynayso qofku haddii uu salaadiina tukado guri ribo ana degan yahay maxaa yeele maba aaminsanaba in ilahay ciqaabi doono subxaanah wa tacaala waa soo gelayaa weyn alamnu min makr اllahi caza wajal waxaa kaloo ka miduu odhanaya alisraar calى macsiyat اllah ta saddexaad waxa weeyaan inuu qofku joogto ka dhigto macsiyada ilahi subxaanah wa tacaala ta afraadna waxa weeyaan qalbiga ku dhacda alqunuut min raxmat اllah in laga quusto ilahay naxariistiisa subxaanah wa tacaala dhibaataa asiibtay balaayaa ku dhacday cudur baa ku dhacay caafimaad darribaa si u asiibtay awlaaddii baa laga qaatay awlaadlaan baa ku dhacday wixii la mid ah inuu qofku quustaba ilaahay subxaana wa tacala naxariistiisa ka quusto afartaasi waxay ku dhacdaa buu yidhi qalbiga bini aadamka wa arbacatun fi lisaani afarna carabkay ku dhacdaa kabiirada ka mid ah oo waa maxay waa shahaadatu zuurkii nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam alyamiinu alkhamuus dhaartii beenta ahayd iyaduna asixru ta saddexaad waxa weeyaan sixirka carabkaa laga sameeyaa oo waa balaayo la afuufayo weeyaanu sida ilaahay sheegay subxaana wa tacaala wa min shari الnafaahaati fi اlcuqad iyo waxa weeyaan qadfu اlmuxsanaati alghaafilaat afaraad afartaasina carabkay ka dhacaan nusuusta sharcigaa tilmaantay fi اlqur'aani wالsuna shahaadaة الzuur alyamiin اlghamuus الsixr qadfu اlmuxsanaat alghaafilaat afartaasina carabkay ka dhacaan oo sidaa darteeda ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo rasuulkiisaba ku tilmaameen iyaguna inay kabiiro yihiin carabkaa laga sameeyaa dunuubta ayaga ahna markaasuu wuxuu oranayaa alaaatun fi lbad saddexna kabiiradeeda ka mid ah iyo dunuubta waaweyn ka mid ah calooshay gashaa calooshay ka dhacdaa dunuubta iyada ahna oo waa maxay waa shurbu اlkhamri aklu maali اlyatiim aklu الriba wahuwa yaclam saddexdaasina calooshay ku dhacdaayo waxa weeyaan in khamrigii la cabo iyo wixii ilaahay mamnuucay subxaana wa tacaala cabitaankiisa ama cunitaankiisa ilaahay mamnuucay cabitaan keliya mahe cabitaan iyo cunitaan labada waa isla socdaan wax allaale wuxuu ilaahay mamnuucay subxaanah wa tacaala meydkii oo la cuno bakhtigii oo la cuno waxaan xalaal lagu gowracin oo la cuno iyo wixii la mid ah oo dhan waa soo gelayaan wixii ilaahay reebay subxaanah wa tacaala khamriga iyo wixii la halmaalana waa soo gelayaan dhammaan waxaasoo idil cunidooda iyo cabidooda afka weeyaan iyo carabkii calooshayna u gudbaysaa intaasi calooshaa lagu kaydiyaa iyadana mamnuuc weeyaan akli maal alyatiim iyadu kumaba sii jirto oo xoolihii agoonta in la cuno waa mamnuuc weeyaan ilahay baa inoo sheegay fii suurati baqara fii suurati الnisa rabbi markuu ka warramaya subxaanaه wa tacaala ina aladiina yaأkuluuna amwaala اlyataama ظulma inama yaأkuluuna fii buطuunihim naara wasayaslowna saciira ta kale waxa weeyaan aklu الriba ribadii oo la cuno wahuwa yaclam isagu qofku ogsoon yahay waxaan inay ribo yihiin in la cuno oo adig inaad cuntid waxaan iyadoo riba ay tahay inaad siisidna waa la mid weeyaan maxaa yeele ribadii waa tan nebiga calayh الsalaatu wasalaam inoo tilmaamay in dhowr qof lagu lacnaday oo waxa weeyaan kan siinaya iyo kan qaadanaya kan markhaatiga u kala ah waxaasoo dhan waa wada malcuunin weeyaan ama kan ka shaqeeya bangiyadii meelaha la midkaa iyo inshuurasyada iyo kulli waa soo gelayaan iyaguna malcuunin weeyaan waxay cunayaane calooshooda gelinayaanna waa naar weeyaan markaasuu sheekha wuxuu odhanayay itnayn fi lyadayn labana gacmahay ka dhacaan itnaani fi lyadaan labada gacmood bay ka dhacaan laba kabiiro oo waaweyn wa huma alqatlu waasariqa waa dilkii maxaa yeeley kabiiradooyinka ayuu ka mid yahay toddobada ee nebigu sheegay salawaatu اllahi wasalaamu caleyh qatlu nafsi bigayri nafs ama bilaa xaq in lagu dilo mamnuuc weeyaan xaq la'aan iyo naf ay dishay la'aanteeda ama sabab la'aan in loo dilaa mamnuuc weeyaan sariqada iyo tuugnimada iyaduna waxay ka mid tahay dembiy dunuubta waaweyn bay ka mid tahay wakhaasatan waxaa muslimiinta ka wada dhexeeya inaad gooni u wada yeelatid adigu kabaa'irtay ka mid tahay iyo dunuubta waaweyn oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam nin saxaabi ahaa oo addoon ahaayo dadka muslimiinta la duulaan tegey ayaa waxaa dhacday in fallaar la soo tuuray dagaalkii waa dhammaaday xoolihii baa la qaybinayey go' buu qaatay dadka muslimiinta ah xoolihii haniimada loo helay ka mid ah gooni ahaan isagoo u qaatay dadka muslimiinta aan waxba laga siinin ninkii isaga ahaa fallaar baa soo dhacday way ku dhacday waa dhintay raggii saxaabada qaybo ka mid a waxay yidhaahdeen hanii'an lahu bishahaada fallaar cadowga ka timid baa ku dhacdayo waa dhintay hanii'an lahu bishahaada bogaadin iyo hambalya u sugnaatay in uu maanta jihaadkii ku dhintay oo gaal u dilay nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam maya ahlu naar weeyaan maxaa yeelay go'ii uu xaday naartii buu la galay waa ku gubanaysaa saxaabadu waa baareen mise waxaa laga helay haniimadii xoolo ka mid ah oo aan la qaybin oo go' ahaa maro uu qaatay ayaa laga helay markaasaa saxaabadii qaybo ka mid ah qolo walbaba wixii ay qaadatay inay islahayn naar bay kugu noqonaysaa iska keeneen qofkii qaata buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam kabta indhashigeeda waa suunka meesha kabta qofka qaata shiraak naar bay ku noqonaysaa waa in layska ilaaliyo weeyaan isaguna sariqadii marka waa waxaan habboonayn foolxun weeyaan dabeecadeeda adduunkana ku foolxun aakhiradiina qofka naar gelinaysa labana wuxuu yidhi farjigay ka dhacaan kabiirada ka mid ah oo waa maxay azina walliwaad zinadii ooyadu guud ahaanba foolxun rasuulkana calayhi salaatu wasalaam gaar ahaan usii tilmaamay inay ka sii foolxun tahay zinada nooca ugu xun uu yahay an tasniya xaliilata jaarik gabadhii dariskaaga ahayd inaad ka zinaysatid zinada kale waa ka weynta iyadoo zinadu ay wada foolxun tahay oo ilaahay inoo tilmaamay subxaana wa tacaala inay waddo lamaro u foolxun tahay ayuu alle haddana subxaanahu wa tacaala calaa lisaani nabiyihi inoogu caddeeyey sala allahu alayh ali wasalam noocyada zinada inay ugu sii foolxun tahay nooca ah in uu qofku u tago gabadhii deriska ahayd maxaa yeelay derisku wanaag iyo khayr ayay kuu hayaan kaamana filayaan xumaan sidaa darteeda inaad aamin gelin weysid gabdhahoodii wax foolxun weeyaan cinda allaahina caza wajalla zinatii ugu xumayd baad la timid ta kalena waa liwaad weeyaan oo wixii ilaahay subxaana wa tacaala qowmu nabiy llaahi nuux nebiyullaahi luut uu ku halaagay weeyaan oo ah liwaadka in ragguna rag ku kaaftoomaan dumarkuna dumar ku kaaftoomaan ciqaab aad iyo aad u weyna badan baa ka ratimaya waynu naqaanaa ilaahay subxaana wa tacaala siduu u galay nebiguna yidhi calayhi salaatu wasalaam iqtilu alfaacila walmafcuula bih kan samaynaya iyo kan lagu samaynaya labadaba qoorta ka gooya xuduuddooda sharciga taas weeyaan iyagu xuduuddooda sharciga taas weeyaan marka labadaasina farjigay ka dhacdaa wa waaxidatun fi rijli halna lugtay ka dhacdaa oo waxa weeyaan altawali yowma azaxf sida qur'aankana sheegay fii suurati alanfaal rasuulkana calayhi salaatu wasalaam xadiidka sabca uu ku sheegay muhlikaadka toddobada wax halaagaysa waxaa ka mid ahaa altawali yowma azaxf maalinta dagaal laysaga hor yimaado ee ciidamada muslimiinta iyo kuwii gaalada iska hor yimaadaan in qofku dhabar jeediyo arrinta iyadaa waxay keenaysaa waa kabiira min alkabaa'ir weeyaan goormaa laguu baxsanayaa xooggaaga wakhtigii loo baxsan lahaa awooddaada loo baxsan lahaa maanta weeyaan gaal iyo islaam baa isku hor yimid inaad dhabar ka jeedisid ma ah sidaas darteeda alle subxaanahu wa tacaala fi lqur'aani alkariim inoogu sheegay inay tahay mamnuuc iyadoo dadkii mu'miniinta a lala hadlaya ayuha aladiina aamanuu lagu bilaabay ayaa alle inoo diiday subxaanah wa tacaala maxaa yeelay waman yuwallih yowmaidin duburahu ila mutaxarifan liqitaalin aw mutaxayizan ilaa fi'a faqad baa'a biqadabin min allah ilaahay caradiisu la laabtay kaa isaga waxaa la yidhi in xeelo dagaal darteed uu leeyahay oo u samaynaya arrintan iyada mooyaane oo waa maxay ciidamadii kale gaaladii baa waxay ku jiraan dhufays aad u culus aan loo geli karaynin inaad gadaal u cararto sidii adigoo iska dhigaya wax jabay markay dhufayska ka soo baxaanna gadaal ugu laabanaya taa waa la ogolya haddii adigoo sii dhabar jeediya markaasi niyadaaduna ay saas tahay xabadi kugu dhacdo dhib male ilahay inu waxba kuuma haysto subxaana wa tacaala ama maba ahee mutaxayizan ilaa fi'atin safkii ballaarna ee dadka muslimiinta ay ku socdeen dhinac baa la soo jebiyey dhinacanna horay u durkeen qayb ka mid ahbaa waxay garatay inay intay soo baxdo garabkaa xoojiso si aan iyaga xaggooda looga imanin haddii adigoo sidaas ahna ay xabadi kugu dhacdo alle wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala dhib ma laha labada unbaa laga soo reebay wixii intaa ka soo haray ilaahay caradiisu la laabanaya subxaana wa tacaala imaam marka wuxuu ku soo koobay intaas weeyaan abu aalibin almaki raxmat ullahi tacaala calayh marka culimmada islaamka aad bay u tira badiyeen kutubta laga alifayna wax yar maaha bal culimadii hore ayaad ka garanaysaa ilaa boqol kitaab wax gaaraya ayaa kabaa'irta laga qoray intanayna soo gaartay weeyaan magacyadooda aynu hayno wax boqol kitaab gaaraya weeyaan taqriiban intaynaynu soo gaarin ama aynu arkinna kaba daranba waa kabiirada iyo sagiirada iyo wixii la mida marka laga hadlayo ama musanafaadkooda iyo kutubtooda fii butuuni اlkutub kutub اlfiqhi ma jiro kitaab ka mida ilaa waa laga hadlaa khaasatan marka laga hadlayo cadaalada kutub اlfiqhi maxaa yeele alla wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala markhaatiga marka laga hadlayo wa ashhiduu daway cadli minkum haddii markhaati yimaado alla wuxuu yidhi subxaana wa tacaala waxaa markhaati noqonaya laba cadaalad u saaxiib oo idinka idin ka mida fain lam yakunaa rajulayni farajulu wamra'ataani miman tardawna min ashuhadaa haddii laba nin la waayo nin iyo laba dumar ah hadday markhaatiga dumar keliya waa noqon karaysaa fii bacdi alaxyaan amaakinta qaarkeed weeyaan meelaha qaarkeed way noqon karaysaa maalan dumarkii hadday qof dumara timaado ay tiraahdo adiga iyo xaaskaagaba anaa idin nuujiyey inay adig ku nuujisay waa hubtaa xaaskaagana waxay ku tiri anaa nuujiyey laba walaalaad tihiin inaad isguursataan xaaraam weeyaan maxaa yeele waa walaashaadii nasabka ahayd oo kale weeyaan nin saxaabiya abi cabdiraxmaan la ohan jiray baa nebigu yimi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh isagoo odhanaya haweeney baa noo timid madow ah waxayna nagu tiri rasuulka allow adigiyo xaaskaaga anaa ku nuujiyey adigiyo xaaskaagaba waa idin nuujiyey arrinta iyadaa ka waran rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi seed u samaynaysaa waqad qiil say ula sii joogi kartaa iyadoo lagu yiriba warkaa qofka dumarka ah keligeeda markhaatiga marka la yeelayo warkeeda marka la dhegaysanaya markaasoo kale weeyaan ninkeedii baa furay xaaladduu furaya waxay tihi xayd baan qabi waa laga yeelayaa iyadaa xaaladdeedu naf og iyo wixii la mid a markhaatiyada noocaasoo kale waa laga yeelaya alle wuxuu yidhi subxaana wa tacaala waashhiduu daway cadli minkum laba cadaalad u saaxiiba markhaati geliya furitaanka oo kale ama guurka oo kale iyo wixii la mida laba rag ayaa laiska doonayaa fii bacdi alaxyaanna afar baa la doonaya oo waa maxay waa ziinada weeyaan xaaladdaa keliya afar laiska doonaya alle uu leeyahay subxaana wa tacaala afar in la markhaati geliya uu nafaray rasuulkan inu nafaray salawaatu ullahi wasalaamu calayh markhaatigu waa marka waa rag waa inuu yahay weeyaan cadaalad u saaxiiba waa in cadaalad ay yihiin cadaalad maxaa la yidhaahdaa waa inuu qofku kabiiro uusan la imanin halkaasay kaga hadlaan fuqahada marka kutubtooda fiqiga halkaasay ku soo arooriyaan amaa kutubta goonida loo alifay ee kabiirada keliya ka hadlaya ama kabaa'irtii ka hadlaya boqol waa gaarayaan wax la hayo marka waxa ugu horreeyey na soo gaaray ee maanta la hayo waa risaalo uu leeyahay abubakar axmed ibni haaruun albardiji naysaabuuri reer baqdaad ahaa baqdaad buu degey laba boqol iyo soddon hijiriyada islaamka ahayd buu dhintay macnaha wakhtiyada imaamu albukhaari raxmat ullahi tacala calayhi zamankiisa raggii noolaa weeyaan waana imaam hiqa ah sida imaam addaara qudni uu ku tilmaamaya raxmat ullahi tacala calayh iyo kayrkiisaba kitaabkiisaas ayuu alifay raxmat ullahi tacala calayh uu ugu macnaha kaga hadlayo alkabaa'ir uu kaga hadlayo alkabaa'ir raxmat ullahi tacala calayh waxaa kaloo alifay nin la ohan jiray imaam abilayf nasr bna muxamedin asamarqandi saddex boqol iyo saddex iyo toddobaatan hijriyada islaamkeed markay ahayd buu dhintay kitaabkiisana wuxuu u bixiyey cuquubata ahli اlkabaa'ir risaalo kaluu leeyahay oo ugu magacdaray muqadama asagaa'ir walkabaa'ir fii ticdaadi asagaa'iri walkabaa'ir muqadimo yar oo ugu magacdaray inuu tiriyo dembiyada kuwa sagaa'irta iyo kuwa kabaa'irta ah sagaa'irta wax la tirin karaya maaha laakiin kabaa'irtii uu ku tirinaya raxmat ullahi tacaala calayh wuxuuna dhintay saddex boqol iyo saddex iyo toddobaatan sidaynu tilmaanay hijriyada islaamka asagaa'ir walkabaa'ir waxaa alifay makiy bni abi aalib imaamkii hadda aynu tilmaamayna raxmat ullahi tacaala calayh ee la weydiiyey kabaa'irta ee sidaa u qaybiyey ee yidhi afarna waa afka afarna waa sidan afarna waa sidan saddexna waa halkan labana waa halkan labana waa halkan midna waa halkaa sidaasuu usoo qaybiyey raxmat ullahi tacaala calayh waxaa ka kaloo alifay isna wuxuu dhintay afar boqol iyo toddobiiyo soddonkii hijriyada islaamka markay ahayd waxaa kaloo alifay ugu magacdaray axkaamu alcusaat min ahli اlislaami almurtakibiina alkabaa'ir abi cabdillaahi muxamed ibna cali ibna xasan alqalciyi ashaafici wuxuu dhintay waa lix boqol iyo soddon hijriyada islaamka imaamu dahabi kitaabka aynu soo dhammaynay baa ka mid a raxmat ullahi tacaala calayh kitaabkiisa alkabaa'ir uu ugu magacdaray oo runtii aan waxbaba ka tegin badan intii ugu waaweynayd kabiirooyinka waa tilmaamay raxmat ullahi tacaala calayh intii ugu waaweynayd ee nusuusta sharciga ayd ay ku soo tilmaantay sidaynu soo tawdiixinnay waa uu qoray raxmat ullahi tacaala calayh imaam bn lqayim sidaynu tilmaannay kitaab goonni u alifay alkabaa'ir laakiin waxaa jira kitaabkiisa iclaam almuwaqiciinka raxmat ullahi tacaala calayh juska afaraad safxada afar boqol iyo siddeetan iyo afar ayuu ku keenaya raxmat ullahi tacala caleyh wixii ka dambeeya ilaa iyo boqol iyo shan iyo labaatan wax gaaraya waynu tilmaami doonaa haddii ilahay raalli ka noqdo oo kabiira min alkabaa'ir ah dembiyada waaweyn waxaa kaloo ka mid ah kitaabka alkabaa'ir waxaa iska lehay khaliil ibnu kaykalandi ninkii la ohan jiray alcalaa'i imaamu alcalaa'i buu macruuf ku yahay raxmat ullahi tacala caleyh laba kitaab buu leeyahay kitaabka alkabaa'ir la yidhaahdo iyo qaacida uu ku tilmaamaya alkabaa'ir isna wuxuu dhintay toddoba boqol iyo kow iyo lixdan hijiriyada islaamka markay ahayd waxaa kale oo laga alifay kitaabka la yidhaahdo aلzaahir fii bayaani ma yajtanibu min alkhabaa'if alsakaa'ir wاlkabaa'ir in la caddeeyo waxyaabaha khabiidka ee laga fogaanaya sakaa'irta iyo kabaa'irta waxaa alifay cali ibni moxamed ibni farxuun alqaysi ninkii la ohan jiray oo isagu dhintay lix boqol iyo afalix iyo afartankii wuxuu ahaa culimmadii reer ondulus raxmat ullahi tacala caleyh risaale ayaa iyaduna jirtay alkabaa'ir wاsakaa'ir oo uu alifay cabdiraxmaan ibni cumar ibni rislaan imaam albulqayni buu macruuf ku yahay xaafid ibni xajar iyo keyrkiisa sheekhoodii weeyaan siddeed boqol iyo afar iyo labaatankii hijiriyada islaamku markay ahayd buu dhintay raxmat ullahi tacala caleyh shams lmuniir fii macrifati lkabiira kabiirati wa tamyiiziha can الsagiira waxaa iska leh iyaduna sidaasoo kale ibn xajar alcasqalaani raxmat ullahi tacala caleyh shaykh alislaam xaafid ibn xajar alcasqalaani risaaladaasu isna alifay irshaad alxaa'ir ilaa alkabaa'ir waxaa iska leh ninkii la yidhaahdo yuusuf ibn cabdilhaadi oo isagu sagaal boqol iyo sagaalkii dhintay hijriyada islaamka sidoo kale ajawhar aljawhar fii cuquuq fii cuquubati ahli alkabaa'ir zayn اdiin cali ibn almaalibari ninkii la ohan jiray cali ibn mari oo isaguna dhintay sagaal boqol iyo sideed iyo labaatan hijriyada islaamka manduumo ayaa jirtay ibnu najaas nink nakhaas ninkii la ohan jiray najaas muusa ibnu ismaaciil ibnu axmed alxijaawi ayaa iska leh manduumadaasna waxaa sharxay ninkii la yidhaahdo axmed ibnu moxamed ibni axmed asafarini oo isaguna dhintay kun boqol iyo sideed iyo siddeetanki hijriyada islaamka markay ahayd wuxuuna ugu magac daray الذhاaئر بشharxi manظumaة الكabا'ir oo macruuf weeyaan kutub aad u tiro badan baa jirta waxaa ka mid ah الزawاجir can اkhtiraaف الكabا'ir oo uu leeyahay iبn xaجar alhaytami raxmat الlahi tacalى عalيh aad bay u tiro badan yihiin marka waataynu niri ilaa boqol kitaab bay gaarayaan imaam iبn الqayim raxmat الlahi tacalى alيh kitaabkiisa ayaynu haynaa إعlaam الmuwaqiciin ama aclaam الmuwaqiciin wax la yidhaahdo can rab الcaalamiin juزka afraad safxada afar boqol iyo sideetan iyo afar waynu tirin doonnaa waxa aynan kitaabkeenna ku soo arkinna waynu tawdiixinaynaa biidn اllahi tabaaraka wa tacaala raxmat ullahi tacala caleyh imaam ibn اlqayim markuu ka soo hadlayey bay ahayd rasuulka calayh الsalaatu wasalaam iyo waxyaabihii la weydiiyey fataawidiisa ayuu wuxuu yidhi wasu'ila salى اllahu عalيh wali wasalam can اlkabaa'ir nebiga waxaa la weydiiyey salawaatu اllah wasalaamu calayh dunuubta waaweyn ee kabiirada ah faqaala alishiraaku biاllah وcuquuq اlwaalidayn waqowl الzuur waqatl الnafsi alatii xarama اllah ila bاlxaq wاlfiraaru ywm الzaxf ويمين الغموس وقتل الإنسان ولده خشية أن يطعم معه والزنا بحليلة, الجار بحليلة جاره والسحر وأكل مال اليتيم وقذف المحسنات وهذا مجموع من الأحاديث أحاديث كلا ددوان بان كسو قاتيب وأراني وانا دور يطبن تدوض أقوه الرئيس حديث النبي عليه الصلاة والسلام بايساقو شيئا الإشراك بالله إلهي أوحل لو ذا جيع عقوق الوالدين قول الزور قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق wqatlu nafsi alatii xarama allah ila bilxaq nafti oo la dilo ilaa in xaq lagu dilaya mooyaane ilahay uu xaaraam yeelay dilitaankeeda in laga cararo maalinta dagaalka yamiin alkhamuus dhaartii beenta ahayd waxa weeyaan qofka uu dhex dabaalanaya yamiin alfaajirana waa lagu tilmaamaa insaanka in uu dilo waladkiisii aabbihii iyo hooyadii inay dilaan carruurtoodii iyago oo ka baqanaya inay raashin uu la cuno macnuhu waa maxay waxba uma haynna weeyaan ma korin karayo saacaddan maxaa yeele anigii baaba faqiir oo sabool ah arrintaa inuu u dilo weeyaan allana waa inoo diiday subxaana wa tacala fi lqur'aani alkariim wazina bixaliilati jaarih gabadhii dariskiisu ay dhaleen inuu ka zinaysto sixirkii baa la mida xolihii agoonta oo la cuno gabdhihii muxsinaadka iyo khaafilaadka ee xumaanta halmaansanaa oo la caayo intaasaa ka mid ah buu oranayay markaasuu imaamka wuxuu yihi raxmat ullahi tacala caleyh fasl wuxuuna fasligan isagaa ku sheegi doonaa ku faahfaahin doonaa waa kabaa'irta weeyaan wa min alkabaa'ir kabiirada waxaa ka mid a tarku salaa bal qaarkeed waa kufri weeyaan imaamka uu sheegi doona raxmat ullahi tacala caleyh tarku salaa baa ka mid ah salaaddii oo laga tago biduuni cudur qofkan hadduu waalan yahay ama ilmo yaroo sagiira uu yahay ama haweenayda xayd ay leedahay oo wakhtigii xaydka ay ku jirto ama nifaas ay tahay oo wakhtiga umusha ay ku jirto oo dhiigga uu ka socdo wakhtigaasi waa macduur weeyaan ilahay baa cudurdaar u sameeyey subxaana wa tacaala laakiin wix intaa ka soo haray qofka inuu isaga tago salaaddii isagoo qaangaar ah caaqil ahu majnuunna ahayn sabab ku kaliftay oo ka mancisay sidii qofkaa dumarkana aanan lahayn arrintaa iyadaa kufri bay noqonaysaa nabigaan inoo sheegay salawatu ullahi wasalaamu aleyh waana kabiira min alkabaa'ir manci zakaa baa la mid ah zakadii oo la diido wa tarku alxaji maca alistiطaacati qofkii oo xajgii ka taga isagoo awoodi karaya waataynu soo marnay xadiidkii nebigana alayh salaatu wasalaam waanu soo caddaynay inuu nebigu yihi alayh salaatu wasalaam qolooyinka iyaga markii laga warramayey ali cumar bn khaaabna uu ohanaya ma hum bimuslimiina ma hum bimuslimiin kuwaasi muslimiin ma aha muslimiin ma aha in jizye laga qaado weeyaan sida gaaladii oo kale waxaa kaloo ka mida waliftaaru fii ramadaana bigayri cudrin in ramadaan la yska afuro cudurdaar la'aan musaafir ma aha qofkii cudurdaar sharciga ma haysto in arrintaa la sameeya iyaduna waa mamnuuc weeyaan shurbulkhamrigii baa la mid ah sariqadii zinadii liwaadkii wاlxukmu bkhilaafi اlxaqi waa kan waxyaabaha sheekha uuna sheegin alxukmu bikhilaafi اlxaq xaqa khilaafkiisa in lagu xukmo adigoo garanaya shaygan inuu xaq yahay sidanna inay xaq tahay inaad hayrkeeda xukuntid weeyaan oo qaadigi iyo wixii la midaa soo hoosgelaya wa akhdi risha rishwadii iyo laaluushka in la qaato ama la bixiyo iyaduna kabiira min alkabaa'ir weeyaan khaasatan cala alaxkaam axkaamtii iyo maxkamadihii markay maraysa iyo meelaha la midkaa in laaluush lagu bixiyo kabiira min alkabaa'ir weeyaan alkadib cala الnabiyi salى اllahu عalيh walih waslm nebiga alayh الsalaatu wasalam oo lagu been abuurtaa waa kabiira min alkabaa'ir maxaa yeele rasuulka alayh الsalaatu wasalam axaadiis mutawaatir ayaa ka soo arooray boqol saxaabada ay ka warinayaan ridwan اllahi tacala calayhim ajmaciin kulligoodna ay leeyihiin nebigu wuxuu yihi salawaatu اllah wasalaamu aleyh xadiis macnihiisu ahaa man kadaba calaya mutacamida falyatabawaأ maqcadhu min الnar wاlqowlu calى اllahi bila cilmin fii asma'ihi wa sifaatihi wa afcaalihi wa axkaamihi wa juxuudi ma wasafa bihi nafsahu wawasafa bihi rasuulah waxaa ka mida ilaahi subxaanaه wa tacaala xaggiisa in loo yidhaahdo bilaa cilm wاlqowlu calى اllahi bilaa cilm in ilaahay xaggiisa loo yidhaahdo subxaanaه wa tacaala cilmi la'aan oo waa maxay qur'aanka iyo diinta ilaahi subxaanaه wa tacala adoon cilmi u lahayn inaad iska tiraahdid maxaa yeelay waxyaabaha ilaahay naga reebay bay ka mid tahay subxaanaه wa tacala waddada ibliis uu raalliga ku noqday waxaa ugu horeeya shirkiga ilahi in ilahu shirkiga le subxaanaه wa tacaala waxaa ka mid ah markii lasoo tirinaya wa an taquluu calى اllahi ma laa taclamuun in ilaahay xaggiisa aan u dhahno subxaanaه wa tacaala waxaanan cilmi u lahayn waana soo tilmaannay rasuulka alayh الsalaatu wasalam xadiid kaga soo arooray fi sunan abi daud wain kaana isnaaduhu daciifa laakiin macnihiisu sax yahay qofka qur'aanka ra'yigiisa ka cabira ee asiiba dembi buu ku dhacay qofka isaga ra'yigaagaad ka cabirtay tafsiirkiisii iyo axkaamtiisii iyo wixii la mida waabaad asiibtayba sidii xaq ahayd mana taqaanida ogow aafin baa tahy qof caalami miyaa tahay axkaam sharci ah iyo wixii la mida loo baahan yahay isagoo istimbaad la imanaya wixii la mida aaladeedii leh maya ijtihaadkeedii gaaray maya haddaadan sidaa ahayn adoo jaahil aad leedahay qur'aankii baan iska gacan gashanayaa oo waxbaan kala soo dhexbaxaya arrintaa iyadaa aatim weeyaan qofku mana bannaana wاlqowlu calى اllahi bilaa cilmin baa ka mida khaasatan marka la marayo ayuu yihi fii asmaa'ihi wa sifaatihi wa afcaalih ilahi subxaanaه wa tacaala asmaadiisa iyo sifaatkiisa iyo afcaashiisa iyo axkaamta ku soo aroortay iyo wixii la mid ah iyo ilaahi subxaanaه wa tacaala wuxuu naftiisa intuu u nisbeeyey adiga aad diidaysid ama rasuulkiisaa u nisbeeyey salawaatu ullahi wasalaamu caleyh oo ku tilmaamay adigu laakiin waxaad leedahay maya arrinta sidaas maaha arrintaasna waa baaطil weeyaan wax saxa maaha waxaa kaloo la mida buu odhanayey waictiqaadihi ana kalaamuhu wa kalaamu rasuulihi salى اllahu alيه waslm laa yustafaadu minhu biyaqiinin asla وأن ظاhiر كلاamه وكلاam رasuuله صلى الله عليه وسلم baطل وخطأ bal كفr وتشبيه وضلاaل waxaa la mida qofka inuu اعtiقاadsan yahay kalaamka al iyo kalaamka rasuulka inaan laga faa'iidaysanaynin wax yaqiin ah dhabba inaysan ahaynb yaqiinba inaysan ahayn ama ظaahirka kalaamka al iyo kalaamka rasuulka salawaaت الlah وaسalaaم عalيه in khalad uu yahay ama khaladba ka dhici karaya wixii la mid ah ama inuu yahayba wax baadi a iyo wixii la mid ah ama qofku wuxuu yidhi watarku maa jaءa bihi limujaradi qowli gayrih ama in uu ka tago wax alla iyo rasuul xaggooda ka yimid qowl alla iyo rasuul subxaanaه wa tacaala aanan ka imanin allah subxaanaه wa tacala iyo rasuulkiisa salawaatu اllah wasalaamu aleyh aan ka imanin xaggiisa inuu aado oo waa maxay qaala اllahu wa qaala rasuul baa laleeyahy waa ka tegaya wuxuu rabaa dimuqraadiyaddii wixii la mida inuu dadka ku dhaqo ama inuu isaga ku xuguntamo iyo wixii la mid ah arrimahaas oo dhan وتقديم الخيال المسمى بالعقل والسياسة الظالمة والعقائد الباطلة والآراء الفاسدة والأذواق والكشوفات الشيطانية على ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم waxaa ka mid a buu oranayay kabaa'irta wa tarki maa jaaءa bihi wax alla iyo rasuul ay la yimaadeen rasuulka oo noola yimid salawatu ullahi wasalaamu alيh ilahi xaggiisa nagala yimid in laga tago liqowlin limujaradi qowli gayrih iyo wa taqdiimi alkhiyaal caqligaaga iyo garaadkaaga wuxuu ku siiyey iyo bini aadan caqligiisa wax ka soo maaxday inaad oga tagto almusama kaasoo lagu magacaabo bilcaqli ama ha lagu magacaabo siyaasaddii dimuqraadiyaddii wixii la mid ah ama haalaalima weliba ah ha lagu magacaabo caqaa'id albaaطila ha lagu magacaabo araa'i alfaasida ha lagu magacaabo aladwaaq sida suufiyada ay ku magacaabaan ama kushuufaat shayطaaniya waxyaabaha iyagu yidhaahdaan waanu aragnay iyo wixii la mida ee inay oga tagaan wix rasuulka la yimi salawaatu اllah wasalaamu calayh waxaa la mid ah wadcu اlmakuus canshuurti canshuur in laga qaado qofka muslimka waa mamnuuc weeyaan waxaa la mida dulmu ricaaya dadkii loo telinayo oo la dulmiyo istiithaaru اlfay xoolihii muslimiinta ay lahaayeen oo aad gooni u qaadatid adig iyo wixii la mid ah kibirkaa la mid ah fakhriga iyo faankaa la mid ah cujbiga qofka inay naftiisa cajab geliso khuyalaaga faajeertankii baa la mid ah alriya wasumca ismaqashiin iyo waxaa la mid ah faantankii iyo waxaasoo idil wa taqdiimu khawfi alkhalqi cala alkhaaliq waxyaabaha ziyadada ka midta taqdiimu khawfi alkhalqi cabsida dadka inaad ka hormarisid calaa khawfi alkhaaliq ilahay cabsidiisa subxaanah wa tacaala cabsida bini aadanka aad ka cabsanayso in ay ka horayso cabsida ilaahay subxaanah wa tacaala iyaduna waa nooc kabiirada ka mid ah oo macnuhu waa maxay mar walba waa inay cabsida ilaahay kaaga weyn tahay subxaanah wa tacala cabsida dadka yakhshawna annaasa maxaa la yidhi ka khashyat illaahi aw ashadda khashya sida ay dadka oga baqanayaan waxay la mid tahay siday ilaahay oga baqanayaan ama si ka daran bay dadka oga baqanayaan oo taa cabsida dadka ay ka baqanayaan baaba ka weynan badantay ilaahay subxaanah wa tacaala taasina waa waxyaabaha lagu yaqaano munaafiqiinta iyo wixii la mid ah wa maxabatahu calaa maxabati alkhaaliq qofka bini aadanka iyo makhluuqaadka iyo maxabadooda iyo kalgacaylkooda inaad ka hormariso maxabada iyo kalgacaylka ilahi subxaana wa tacaala mar walba in jacaylka ilaahay uu kaala weyn yahay jacayl walba an yakuuna allah warasuuluhu axaba ilayhi mima siwaahuma waatay xadiidka nebiga salawatu llah wasalaamu calayh ee bukhaari iyo muslimba ay warinayeen taa waxaa la mida rajaha ilahi subxaana wa tacala xaggiisa aad ka qabtay inuu ka weyn yahay rajaha makhluuqaadka oo dhan hebel rajo weyn baan ka qabata ilahay aad ka qabtay inay ka sii weynaato rajada naftaada aad ka qabtid waa inay ka weyntaata ilahi subxaanah wa tacaala ilaa waxa gacantaada iyo jeebkaaga ku jira uu ka weynaado macnaha waxa ilaahay subxaana wa tacaala xaggiisa ahaaday rajada aad ka qabto hadda jeebkaagay ku jirtaa lacagti kalsooni baad ku qabtaa rajo maba ahaba kalsooni weynan badan baad ku qabtaa kalsoonida ilahay waa inay ka sii weyn tahay subxaana wa tacaala waxaa la mid ah iraadat اlculuwi fi اlardi wاlfasaadi wain lam yanal dalik qofka in uu raadiyo sidii uu dhulkan isaga ah ku saytarayn lahaa isaga oo ula jeeda weliba culuw inuu saro maro iyo fasaad inuu la yimaado iyo wixii la mid ah saxaabada caydeedii baa ka mid ah waddooyinka oo la istaago oo dadkii waddada loo istaagaa ka mid ah oo qutaacu ariiq la noqdo waxaa ka mid ah qofka oo waiqraaru rajuli alfaaxishata fii ahlihi wahuwa yaclam qofka inuu ku daawado reerkiisii faaxishada inuu ku daawado isagoo arkaya dayuudkii weeyaan waalmashyu binnamiima waxaa ka mid a kabaa'irtii in namiima dadka la isku dirdiro wa tarku tanazuhi min albowl kaadidii oon la yska nadiifinin baa ka mida kabaa'irti waxaa ka mid a takhbiib wa takhbiib rajuli wa taxanut rajuli dheh wa tarajuli اlmar'ati ninka oo dumar iska dhiga wax allaal wixii dumarka lagu yaqaane la yimaada iyo qofkii dumarka ahayd inay iska dhigto nin rag ah aroortiiba intay labisato shaar iyo sarwaal inay suuqa marto malcuunad weeyaan ninka isaguna waa la mid oo waataynu soo maraynay lixyadii markii laga soo hadlayay in ay tahay wax unuuho ah qofkii ninka ragga ah ilahay garka intuu siiye subxaanah wa tacaala isagoo iska xiiray dumar buu iska dhigayaa weyaan waa malcuun weeyaan waxaa ka mid ah waslu shacri almar'ati wa talabiha dalik inay haweenayda tinteedii tin kale ku darto oo ay dheerayso ama ay xarga ha ku xiirto ama tin kale ha ku xirto ama madaxa ha saarato ama waxay doontaba ha samayso tan samaynaysa iyo tan loo samaynaya malcuuniin weeyaan rasuulku waa lacnaday salawaatu اllah wasalaamu calayh wa طalaba اlwasli kabiira wa ficluhu kabiira ka samaynayana kabiiru ku dhacay ama ta samaynaysa ta loo samaynayana kabiiray ku dhacday oo lacnad weeyaan washmigii baa ka mid ah durduritaankii iyo jirkii dhiigga lagu fadhiisinayey ama taatuuga la samaynayey iyo qofka loo samaynayay iyo ka samaynaya labadaba waxaa la mid ah ilkiha oo la qoro xirribihii kore ama tintii kore ee sunniyaha ahayd oo la qorqoro iyagana oo la jaro iyo waxaasoo dhan baa soo gelaya waطacnu fi الnasab nasabkii oo la duraa soo gelaysa nasabkii oo la duro iyaduna waa kabiira min alkabaa'ir weeyaan waa ribadii nooc ka mid ah weeyaan bara'aة الrajuli min abiihi wa bara'aة اlabi min ibnih labada dhanba waa isku mid weeyaan wiilkii inuu aabbihii ka cararo oo uu aabbihii aabba aanhayn u nasab sheegto wataynu soo aragnay aabbuhuna inuu inkiro wiilkii uu dhalay isagu inuu yidhahdo anigu ma dhalin taasina waa kabiira min alkabaa'ir weeyaan isagoo ogsoon inuu dhalay weliba waxaa la mid ah idkhaalu اlmar'ati calىa zawjiha walada min hayri haweenaydii in ay ninkeedii u soo gelisay iyo reerkii iyo carruurtii soo geliso awlaad aanan shaqo ku lahayn awlaad aynan shaqo ku lahayn inay u keento oo macnaheedu yahay inay soo sinaysato iyadoo la qabo hadhowna ay ninkii soo hoos dhigto waa kabiira min alkabaa'ir weeyaan waxaa ka mid ah wannayaaxa in la baroorto markay geeri dhacday iyo wixii la midoo dumarka aad ugu badan dhabannadii oo la garaaco dharkii oo la dildillaaciyo tintii oo wakhtiga musiibada ay rifto haweenaydii iyo wixii la mid ah waxaasoo idil baa soo hoosgelaya oo iyaguna kabaa'irtii hoos imanaya waxaa ka mid ah takhyiiru manaari اlardi wa huwa aclaamuha dhulka waxyaabihii calaamooyinka u ahaa ee lagu kala garanayay ee qofkana inuu intaa leeyahay qofkana intaa leeyahay ama sidaa iyo wixii la mida lagu kala garanayey oo aan la kala soocinba laysku furoba iyadoo fidna iyo wixii la mida looga dan leeyahay ama wixii la mida ama dhuldurugsi iyo wixii la mida qofka uga dan leeyahay wuxuu uga dan lahaadaba kabiira min alkabaa'ir weeyaan qaطicaة الraxim baa kabiira min alkabaa'ir ka mida wاljawru fi اlwasiyati waxirmaan اlwaariثi xaqahu min almiiraaث taasna waynu soo aragnay in lagu dulmi falo oo lagu lagu jawrfalo weeyaan wasiyada iyo dardaaranka marka la bixinayay wixii la mid ah akli اlmeyti wاdami walaxmi اlkhanziiri wاtaxliil waxaa la mida meydkii oo la cuno baktigii baktiga ilaahay subxaanaه wa tacaala waa xalaal yeelay laakiin wakhtiyo gaar ah baa la xalaal yeelay wakhtiyada gaarka ee la xalaal yeelay waxa weeyaan qofka in loo dhibaato geliyo in loo dhibaato geliyo oo macnaheedu yahay dhibaatogelintaasna in uu ka baqanayo inuu dhinto hadduusan cunin baktiga naftaa ka dhacaysa xaaladdaasna fuqahadu waxay yidhaahdaan waxaa u bannaan wax baahida tiraya laakiin inuu ka dherga maaha wax baahi tiraya laakiin inuu ka dherga maaha waxaa la mid ah oo kabiirada iyada isaguna ka mid ah dhiiggii oo la cabo dhiig in la cabaa waa xaaraam weeyaan daman masfuux alla waatuu ku tilmaamay subxaana wa tacaala in la cabo dhiiggii waa mamnuuc weeyaan daawo ma noqdo dhiigga in la cabo daawo ma ah ay dhiig uu noqdoba xaaraam weeyaan xoolaha marka la qalo dhiiggooda oo la cabo waa xaaraam in isaga la fadhiisiyo la cuno waa xaaraam wax allaale wixii sidaas oo kale o dhan waa xaaraam weeyaan laxmu alkhinziir hilibka doofaarkaa la mid ah kabiira min alkabaa'ir weeyaan in la cuno isaguna ma bannaana xaaraam weeyaan taxliilkii baa ka mid a in la banneeyo inta aynu soo sheegnay ama waxaa la mid a taxliilkii waxaa loola jeedaa iyo istixlaalkii lacana rasul sl slm almuxallila walmuxallila lah oo ah atays lmustacaarkii lagu tilmaamay aynu soo aragnay saddexdeedii oo dhammaatay in ninka saaxiibkii ah u xalaal yeelo malcuun weeyaan kaa isagaa ka loo samaynaya waa malcuun weeyaan waxaa la mid a intaa ataxayulu calى isqaaطi ma awjaba allahu caza wajal wa taxliilu ma xarama allahu caza wajal in loo xeeladaysto in sidii loo ridi lahaa waajib waajibyada sharciga islaamka ka mid ah oo waa maxay qofka wuxuu leeyahay maba soomi karayo bishan ramadaan inaan iska afuraan rabaa niyaddaydaa taa isiisay maxaan sameeyaa ayib waa sahl haye maxaan sameeyaa waxaad samaynaysaa ha iska baxo oo safar gal waa xeeladaysi soo ma sabab keentayna male safarkaa isaga ah waxa uu u safrayana wax kale ma aha ilaa inuu waajibkaa isagaa isaga rida mooye oo hadhow intuu dib isaga dhigo kow iyo toban biloodoo dambe iska sii sugo kow iyo toban yani biloodoo dambe iska sii sugo arrintaa iyo wixii la mid ah waa malcuun weeyaan ma banaana lacana allahu alyahuuda wاnnasaara lacana allahu alyahuud nebiga alayh الsalatu slam markuu ka warramaya xeelada waa lacnaday yahuud waa la lacnaday buu yidhi maxaa dhacay ina allaha ina allaha lama xarama shuxuuma almeyta ilahay markuu ka xaaraam yeelay xayrtii baktiga iyagu maxay sameeyeen waa dhalaaliyeenoo waa qurxiyeenoo waa hagaajiyeen kadibna waa iibgeeyeen faakaluu hamana xoolihii bay cuneen wayna annaga xeertii ma cunin waa iibgeennay aayar sidaa darteed wixii iyaga aanan ahayn ribada waa ka qaataan w ribada waa xaaraam fii diinina towreed laakiin haddii aan ka qaadanno qof aan annaga ahayn islaamkii iyo masiixiyiintii iyo wixii la mid ah dhib ma leh bay yidhahdeen waayo aslan kuwaasi waxay xaq noogu leeyihiin maba lahaba laakiin annaga dhexdeena inu iska qaadanay waa xaaraam weeyaan marka waa taxaayul weeyaan in loo xeeladaysto sharciga islaamkana waxay ka mid tahay ku dayashada yahuud latattabicunna sana man kana qablakum shibran bishibr nebigu yidhi alayh isalaatu wasalaam xeeladaysigii maxaa soo hoosgelaya aad bay u tiro badan tahay sheekh alislaam ibnu taymiya raxmat ullahi tacala aley kitaab aad u weynan badan ilaa shan boqol oo safxadood gaaraya ayuu ka alifay xeeladda attaxaayul iyo mamnuucnimadeeda iyo shareecada islaamku waxay ku tahay imaam ibn alqayim raxmat ullahi tacala aleh kitaabkiisa iclaam almuuqiciinka waa ku keenaa xeelada weliba khaasatan juskan aynu marayna afraad aakhirkiisa yani qayb aad iyo aad u weynan badan buu ku keenaa maalan gabadhii aabbaheed halkan uu joogaa lamana meherin karayo aabbaheed oo jooga maxaa la samaynayaa sidaynu yeeli jirnay soomaaliya waa la qaadayaa cagaaran baa la geenaya waa la musaafurinaya waa xeeladaysi weeyaan aabuu weligeedii weligeedii xamar buu joogaa waa lagala soo cararay musaafir weeyaan iyadii weligeedii uma dhow waa la leeyahay waa la meherin karaa hadda waa bannaanta dulmi weeyaan arrintaa ma bannaano inta dunuub ee qofka uu la yimidna wax yar ma ah aad bay u tiro badanta waxaa kaloo ka mid ah wa taxliili maa xarama allah qofka inuu xalaal yeelo wax ilaahay xaaraam yeelay subxaanah wa tacaala inuu yidhahdo dhibaato male waa bannaanta waxaan ilaahay baa xaaraam yeelay laakiin zaman bay ahayd waa la hadda xalaal weeyaan ama hadda aynu joogno dhibaato male waa la samayn karaya baaci lxaraa'ir dadkii xorta ahaa oo la iibiyo ibaaqati mamluuki min sayidih addoonkii oo ka carara sayidkiisa nushuuza almar'ati calaa zawjiha haweenaydii oo ku dhaga adeegta ninkeeda kabiira min alkabaa'ir weeyaan kitmaanu alcilmi cinda alxaajati ilaa idhaarih cilmigii in la muujiyo oo loo baahnaa wakhtiga loo baahnaa oo la qariyo taasna wataynu soo aragnay rasuulka alayh isalaatu wasalaam axaadiiskii kaga soo aroortay wax yar maaha axaadiis mutawaatir ah weeyaan taqriiban xagga macnaha wa tacalumi alcilmi lidunya walmubahaati waljaahi walculuwi cala annaas cilmigii diinta ah in loo barto in adduun lagu gaaro xoolo lagu helo dadka agtooda weji looga gaaro sharaf iyo sumcad iyo wax un lagu samaysto dadka indhahooda lagu soo jiito waxaasoo idil wa kabiira min alkabaa'ir weeyaan qadriga oo ah isaguna ballanburintii aynu soo tilmaannay waxa ay ka mid tahay kabiira min alkabaa'ir waalfujuuru fi lkhisaam wakhtiga doodda ay jirto oo lagu dhaga adkaado dooddii isla markaana la yidhaahda yaan lagaa badin un darteeda loo doodo arrintaa iyadana waxay ka mid tahay kabiira min alkabaa'ir ityaana almar'ati fii duburihaa fii maxiidiha wakhtiga xaydka ay qabto iyo wakhtiga kale midnaba ma bannaana khaasatan in xagga dambe looga tago ee sacarada wakti meesheedii iyaduna waa kabiira min alkabaa'ir weeyaan waataynu soo aragnay kufri inuu yahay rasuulka alayh salatu wasalaam ku tilmaamay faqad kafara bima unzila calaa muxamadin sala allah alay slam xadiidkii saxiixa ahaa waatuu nebiga sidaa ku yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh kaasi waa ku kufriyey wixii nebi moxamed lagu soo dejiyey salawaatu ullahi wasalaamu calayh waalmanna bisadaqati wagayriha min camali alkhayr wax allaale wixii khayr ahee camalulkhayr ee la qabanayay iyo sadaqadii iyo wixii la mid a in lagu mani sheegto oo la yidhahdo saasaan yeeli jiray oo kanaan ahaa iyo wixii la mid a isaa'ata danni billaah in ilaahay malaha loo xumeeyo subxaanah wa tacaala oo la yidhaahdo ilahay aniga dan iga leeyahayo ma leh ilaahay subxaanah wa tacaala caafimaadka wuxuunan ii siinaynin ama aniga waxba ii siinaynin danba igama lahaba ilahay subxaanah wa tacaala wa itihaamihi fii axkaamihi alkowniyati waaddiiniyati axkaamtu laba nooc weeyaan axkaam addiiniya axkaam alkowniya ama dunyawiya wax la yidhaahdaba labadaasaa loo qaybiyaa in ilaahay subxaanah wa tacaala lagu tuhmo axkaamta kownigaah iyo tan diinigaa labadaba oo ilaahay subxaanah wa tacaala loo maleeyaba waxaan inuu tahay jawrfal iyo wixii la mida wuxuu u samaynayo maya xikma rabbi baa ku jirta subxaana wa tacaala xikma rabbi baa ku jirta watakdiibu biqadaa'ihi wa qadarihi in la beeniyo ilaahay qadihiisa iyo qadarkiisa iyaduna waa kabiira min alkabaa'ir weeyaan waistiwaa'ihi cala alcarshi in la beeniyo iyaduna waa kabiira min alkabaa'ir inuu ilaahay sare noqday subxaana wa tacaala fowqa sabci samaawaat fowqa alcarsh inuu ilaahay ka kor noqday subxaana wa tacaala ba'inu min khalqihi sida kelimadii salafka ay ku dureertay khalqigaasoo dhan inuu ilaahay ka sare noqday subxaanah wa tacaala oo khalqiga ka dhex baxsan yahay waa caqiidada ahlusunna waljamaaca weeyaan qofka inkirana kabiira min alkabaa'ir buu la yimid dembiyada waaweyn dembi ka mida yuu ku dhacay sidoo kale waxaa ka mida waanahu alqaahiru fowqa cibaadih wa ana rasuulu llahi inuu qofku diido inuu yahay alle subxaana wa tacala alle khasbi karaya addoommadiisa oo dhan ka adag inaad tidhahdeed maya inta masaakiinta keliyuu ka adag yahay iyo inta loo taliya keliyuu ka adag yahay wixii la mida maya arrintaas iyadaa waa kabiira min alkabaa'ir bal kufri bay noqonaysaa wa ana rasuulu llahi sala alla alay slam curija bihi ilayh inaad diidiid rasuulka alayh salaatu wasalaam in la dheelmiyey maxaa yeeley allana qur'aankuu ku sheegay subxaana wa tacaala qayb ka mida rasuulkana calayhi salaatu wasalaam fi saxiixayni wa fii hayrihima buu ku sheegay qaybta kale subxaana aladii asra bicabdihi leyla min almasjid alxaraami ila almasjid alaqsa israha inuu dhacay oo min almasjid alxaraam ila almasjid alaqsa dhacay qur'aanka inoo sheegay laakiin min masjid alaqsa ilaa fowqi sabci samaawaat nebiga in lagu soo farad yeelay salawatu llahi wasalaamu caleyh xadiidka bukhaari iyo muslim ee anas bnu malikin alkacbi baa inoo sheegay radia allahu tacala canhu wa ardaah qofka inkirana kabiira min alkabaa'ir buu ku dhacay bal kufri buu u noqonaya arrinta iyada وأنه رفع المسيح أو رف- رفع المسيح إليه إلهي سبحانه وتعالى إنه النبي الله عيسى كريا لقفك الديدنة وكبيرة من الكبائر بل كفر بين نقنيسا وأنه يس- يصعد يصعد إليه الكلم الطيب إلهي إنه كريا لعمل كصالح سيدو كله كل وعي كنت سنة إنه إلهي حق سرينا قجر سبحانه وتعالى وأنه كتب كتابا فهو عنده فوق على عرشه إلهي سبحانه وتعالى وحو قري كتاب intuusan khalqigana oo dhan aba abuurinba kitaabka isagana waa fowqa alcarshi weeyaan waxan oo dhan buu ka wada sarreeya oo alle wuxuu ku qoray subxaanah wa tacaala wa ana raxmatahu taglibu qadabah waa sida aayaddii qur'aankeed rabbi ku sheegay subxaanah wa tacaala inuu ilaahay qori kitaabka isaga ah raxmatii wasicat kula shay naxariistiisuna ay u waasic noqotay wax walbaba qofka inkira marka arrinta ayada ama diida ayadda qur'aankana kufri weeyaan hadduu xadiidka nebiga diidana calayhi salaatu wasalaam ama uusan diidanayn laakiin uu si ta'wiilinaya wixii la mida kabiira min alkabaa'ir uu ku dhacaya wa annahu yanzilu kula laylatin ila samaa'i dunya waxaa ka mida inuu qofku diido kabiirada inuu ilaahay u soo dego subxaana wa tacaala habeen walba ila samaa'i dunya xiina yamdi shatr alleyl markay habeenka nuskii tago nuskii markuu tago ثuluث الليل الأخيرna riwaayaddii kale waatay dhehaysa marka waxay ka bilaabanaysaa habeenka nuski ilaa sidaas weeyaan fayaquulu rabbi wuxuu ku celcelinaya markuu samaa dunya u soo dego man yakfirunii faakfira lah saasuu rabbi ku celcelinaya waxaa ka mid a waxyaabaha rabbi leeyahay subxaana wa tacaala yaa dembi dhaaf i weydiisanaya un u dembi dhaafaa yaa dembi dhaaf i weydiisanaya un u dembi dhaafaa taasuu rabbi odhanaya subxaanaه wa tacaala wa annahu kalama muusa takliima waxaa ka mida ilahi subxaana wa tacaala inuu la hadlay nabiy llahi muusa qofka inkira kabiira min alkabaa'ir weeyaan qofka inkira ee diida aayadda qur'aankana kufri weeyaan sida jahmiyadii wixii la mid a wa annahu tajallaa liljabal inuu ilaahay subxaana wa tacaala u muuqday jabalkii maxaa yeelay nabiy llahi muusa waa tuu ku yidhi rabbi arinii andur ilayk rabbina u jawaabay subxaana wa tacaala uu ku yidhi lan taraanii walakin undur ila aljabali fa in ra'a alla waatu yidhi subxaana wa tacaala undur ila aljabal lan taraanii ma arki karaysid adduunyadan yada ah aakhiradii lolooma jeedo laakiin undur ila aljabal fain istaqara makaana fasawfa taraanii hadduu halkiisa ku sugnaado waad i arki doontaa baa rabbi yidhi subxaana wa tacaala marka maxaa dhacay rabbi subxaana wa tacaala waxaa la yidhaahdaa jabalkii isaga ahaa buu kashfiga isaga qaaday inan alla subxaana wa tacaala makhluuqiisa wax arki karaya ma laha jibriil oo khalqiga ilaahi subxaana wa tacaala malaa'igta u sharaf iyo qiimi badan malaa'igta waxaa la yidhaahdo dhan u shi- sharaf iyo qiimi badan rabbi muunan arkin subxaana wa tacaala nabiyullaahi moxamed rabbi ma arki mise ma arkin waa masale ikhtilaaf ku jira fi saxaaba ridwaan allahi tacaala calayhim bedelka wixii ka dambeeyana iska badaaba qolana ay leeyihin habeenkii la dhelmiyey buu rabbi arkay subxaana wa tacalana qolana ay leeyihin ma arkin saxaabada umina caaisha waa diidan tahay abidarna waa sugaya radi allahu tacala canhu ardaah cabdullah bn cabaas iyo keyrkooda haddaba masalada iyadoo sidaas ay tahay rabbi ma ma, ma arkay subxaanahu wa tacaala jabalkaa isaga ah nacam waa arkay laakiin jabalkii muxuu noqday waxaan jirinba laxdadii buurtii dhannayd ee hortiisa ahayd nabiyullaahi muusa oo laga qaadayba meesha sidha adigu nabiyullaahi muusa waa suxay bal buur yar oo meeshan taallay oo la zuuliyey buu la suuxo qalbigiisii la tegaye fa kayfa rabu lciza jala wacala oo khaaliq ah makhluuq yaraa buu la zuulay nabiyullaahi muusa nebi moxamedna waad garanaysaa ne- jibriil markuu arkay suuradii ilaahay u abuuray subxaanahu wa tacaala waa miir doorsome salawaatu ullahi wasalaamu calayh وأنه تجلى للجبل فجعله دكا إلهي نبابئي جبلك واتخذ إبراهيم خليلا النبي الله إبراهيم إلهي وحكدك سبحانه وتعالى خليل قفك أرنت إذا كشك يا مديدن سيء الديدنة كبيرة من الكبائر ويان وأنه نادى آدم وحواء إلهي وأولى واقي آدم يا حواء نعم في القرآن الكريم بقى إلهي نقول شيء سبحانه وتعالى ونادى موسى سيدك الإلهي وأولى واقي النبي موسى ونادى نبينا يوم القيامة النبي محمدنا والله دواقي دونا مالين قيامة يا محمد بقى ربي ليه دونا كل محينا تسينا يا ربي إنه الله سبحانه وتعالى يا دواقة وحي دواقة عدل أم دواقة دواقة إسقى أهن حروفك كوبية ربنا واه الله سبحانه وتعالى وكلم موسى تكليما نواتي أهيد الله سبحانه وتعالى وأنه خلق آدم بيده إلهي آدم وكو أبو رجعنتيس qofka diida arrinta ayada kabiira min alkabaa'ir buu ku dhacay ilaahay gacan buu leeyahay qur'aanku inoogu sheegay tabaaraka alladii biyadih allah inoo sheegay subxaanaه wa tacaala wa annahu yaqbidu samaawaati biixdaa yadayhi waalard bilyadi اlukhra yowma alqiyaamati sida xadiidkii saxiixa ah ku soo arooray alle subxaanaه wa tacaala ninkii yahuudiga ahna waa tuu u yimid rasuulka calayh الsalaatu wasalaam uu yidhi xadiidkii cabdullahi bni mascuud weeyaa fi saxiixi muslimin wa fii gayrihi ku soo arooray yani nebiga calayhi الsalaatu wasalaam intuu u yimid uu ku yidhi ina allaha subxaanaه wa tacaala yadac الsamaawaati calى dih wاlaraadiina calى dih ilىa غayri dalik ilaahay subxaana wa tacaala samaawaadka oo dhan hal far buu yeeli doonaa dhulkan oo dhanna ilahay subxaana wa tacaala hal far buu yeeli doonaa makhluuqaadka wax oo dhan ba ilahay subxaana wa tacaala saas u qaadi doonaa ama hal gacan buu yeeli doonaa cafwan marka sidaasaa ilaahay u subxaana wa tacaala yeeli doonaa wasamaawaatu matwiyaatu biyamiinihina waatay ahayd aayadda qur'aanka ahayd ilahay inuu duuduubayaba matwi waxaa la yihahdaa wixii la laalaabo warqadda marka la duuduubo waa matwi weeyaan sidaasaa la yihahdaa marka alle subxaanaه wa tacaala gacantiisuuna ku duuduubi doonaa waa sidaas weeyaan maxaa yeeley allah qur'aanka inoogu sheegay subxaana wa tacala qofka diidana kabiira min alkabaa'ir ayuu ku dhacay marka imaamu imaam ibn qayim wuxuu yihi isagoo sii wada waxaa ka mid ah alistimaacu ilى xadiidi qowmi laa yuxibuuna istimaaca inaad dhegaysatid dad aan warkaaga jeclayn warkaa isaga jeclayn in la dhegaysto in adiga dhegaysatid ama taleefon aad dhexda ka gashay ha noqdo ama qolkan kale ay ku jiraan adiguna derbigaad dhegta saartay ama dhegtaadaad u raaracisay ama meel ay fadhiyaan meel ka yara durugsan baad fadhiisato dhegtaad u taagtay iyo wixii la mida arrintaa iyadaa waa kabiira min alkabaa'ir weeyaan waataynu soo marnay suba fii udunayhi yowma alqiyaamati aanug maalinta qiyaamaha dhegihiisa waxaa lagu shubaa qofka isaga ah aanugi aanugana waxa la yidhi waa rasaasta la dhalaaliye ama nuxaastii la dhalaaliye weeyaan waxaa ka mid ah watakbiihu اlmar'ati calىa zawjiha haweenaydii oo loo carageliyo lagu carageliyo ninkeedii lagu caraabiyo weeyaan in haweenayda la yidhaahdo uma ninkan ha war uma shaqaysta weyka ku qaba oo waa sidan oo waa sidan lagu dirdiro waa kabiira min alkabaa'ir weeyaan wاlcabd calىa sayidihi addoonka oo lagu diro sayidkiisa iyaduna waa kabiira min alkabaa'ir weeyaan waxaa ka mid ah xayawaankii oo la suuradeeyo ama dili ha yeeshe ama yeelan yeelanin kaana laha dil aw lam yakun dili ha yeesho har ha yeeshe ama yoonan yeelanin meesha ibn اlqayim raxmat ullahi tacala aleyh wuxuu kaga soo horjeedaa qolooyinka qaybinaya dhahaya wixii hadday tahay wax sanam oho la qoraya iyo wixii la mid a haa laakiin wixii gacanta lagu sawiraya ama aalad ay sawiraysay iyo dhib ma lah maya wuxuu leeyahy isa wada raaci kulligood oo isku wada mid weeyaan wa an yuraa caynahu caynayhi fi lmanaam qofka inuu indhihiisa tuso xagga hurdadii maa lam taraah tarayaah waxaynan arkin inuu yihahdo waxaasaan ku riyooday waxaasaan ku riyooday waxaasaan ku riyooday isagoo aan kuba riyooninba kabiira min alkabaa'ir weeyaan وأhذi الرibا وإعطاaؤه والشhahaadaةi عalayhi kaatibة wa kitaabatih waxaa ka mida ribadii oo la qaato ama la siiyo markhaati laga noqdo loo kala qoro dadkii waxaasoo dhan baa soo hosgelaya khamriga oo la cabo ama iyadii oo laga shaqeeyo oo la qaso oo warshadaheedii wixii la mida waxaasoo dhan baa soo hosgelaya qaaditaankeedii baa soo hosgelaya beeceedii baa soo hosgelaya lacagteeda oo la cunaa soo hosgelaysa waxaasoo dhan waxaa ka mida kabiira min alkabaa'ir qof aanan lacnada ehel u ahayn oo la lacnado waataanu soo marnay cirkay aadaysaa waa laga soo xiranaya dhulkay aadaysa waa laga soo xiranaya midigiy bidic bay aadaysaa waxay aadda markay weyso qofkii lagu tuuray bay aadaysaa hadduusan ehel u ahayn aday kugu soo laabanaysa waa kabiira min alkabaa'ir weeyaan wa ityaanu lkahanati baa ka mid ah kuwa walmunajimiin walcuraafiina wasaxara kuwa saxarada ah ama xidigaha fiiriya ama wixii la mid ah magaca hooyada ayaa ii sheega ku dhahaya magacaaga iyo kitaab baan kuu faydaya kitaab sixir weeyaane waxaasoo dhan oo loo tago iyo iyagoo loo rumeeyo iyo waxa ay ku yidhaahdeen oo la sameeyo waxay saga kaa dhigayaan wax kuu naseexaynaya mararka qaarkoodna waxaa laga yaabaa inuu ku yidhaahdo toddobada suuradood ee magangelyada lagu magacaabo akhri oo waa maxay qul wali qul acdu bifalq iyo qul acdu birabbi alfalaq iyo qul yaa alkaafiruun iyo waxaas akhri buu ku leeyahy aroortiina intaa akhri habeenkiina intaa akhri waxaana samee qardhaas yar iyo xirsina waa kuu soo guntaya qaaduu ku leeyahy magacyo shaydaan ay ku qoran yihiin magacyo shaydaan baa ku qoran taana waxa weeyaan xeeladaysi ay ugu xeeladaystaan inta badan inaan wejigooda la fahmin dadka suxarada ah mujtamaca muslimiinta ku dhex jira si aan loo fahmin bay taa u sameeyaan waa qiiq isku qarin weeyaan qur'aankan uu ku faraya asalka ma ah asalku waxa weeyaan waxaan uu kuu qoray ma taqaanaa waxay yihiin aslanba in la xirto walow aayad qur'aanba ha noqotee in la xirto ma bannaan tahay salafku waa diideen ridwan allahi tacala calayhim ajmaciin xadiidka cabdullahi bn mascuudna waatuu ahaa man tacallaqa tamiimata wukila bih qowlkiisii radi allahu tacala canhu ardaa qofka xirtaa xirsi ama qardhaas waxaad tiraahdeedba wukila bihi isagaa loo tala saartaa sharta aad sheegaysaa kaa ilaaliya isaga waa yahay waxa aad sheegaysaa kaa ilaaliya waxaa laisku khilaafay waxa weeyaan aayaadka qur'aanka ama loo xiri karayaa ilmaha yar aanan gaarin adkaar asabaax adkaar almasaa inay akhriyaan ma loo xiri karaa maxalulkhilaafka halkaasuu ka taagan yahay ee qofka weyn inuu cihan karayo shaki kama taagna arrintaa inaysan bannaanayn waxaa kaloo ka mid a kabiirada min alkabaa'ir ah wاsujuudi ligayr اllahi caza wajal ilahay hayrka loo sujuudo subxaanah wa tacaala meelaha marka la taga ee dad qofku uu inxinaaga samaynaya isagoo isle malaha sujuud ma ahataa sujuud weeyaan waa kabiira min alkabaa'ir weeyaan ma bannaana ma bannaana inaad u foororsated ama qoortaada aad u soo leexisid iyo dhabarkaagii aad u soo dudid qof bini aadan iyo makhluuq wuxuu doonaba ha ahaado ilahay cid ka saartay subxaanah wa tacaala ma laha arrintaa iyadaa ma bannaana wa kabiira min alkabaa'ir buu ku dhacaya dembiyada waaweyn ee ciqaabka loo ballan qaaday cinda allahi caza wajal maxaa yeele hadday sujuud noqotona ilaahay keliya iska leh subxaanah wa tacaala nebiguna waa ka warramay salawaatu اllah wasalaamu calayh waxaa kaloo ka mid ah wاlxalfu bikayrih ilahay hayrkii in lagu dhaarto subxaanah wa tacaala nebigaa wuxuu odhanayay salawaatu اllah wasalaamu calayh man xalafa bigayr اllahi faqad ashrak ilaahay cid aan ahayn qofkii ku dhaarta waa shirki falay maxaa yeelay ilaahay baa mudan ilahay waxaad ugu dhaaranaysid waa weynankiisa iyo cadamada uu leeyahay weynanki iyo cadamada uu ehelka u yahay ilahay subxaana wa tacala ayaad ugu dhaaranaysaa markaad aabbaha ku dhaarato tiraada aabbahay allah iga qaado macnuhu waa maxay aabbaha baa kula weyn sida ilahay agtii subxaana wa tacaala marka waa nooc min ashirki weeyaan buu yidhi rasuulka calayh isalaatu wasalaam nooc min ashirki weeyaan ma bannaano marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu arkay cumar bn khataab radi allahu tacala canhu arda xadiidka cabdullahi bni cumar fi saxiixayn ku soo arooray oo dhaaranaya o dhahaya laa wa abi wayna samayn jireen wakhtigii carabtii hore innagu sidaynu samaynoo kale wey maanta laa wa abi aabbahay baan ku dhaaranaya aabbahay allah iga qaado iyo wixii la mida nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam in kunta xaalifan faman kana minkum xaalifan falyaxlif billah aw liyasmut aw liyaskut cumarna waa lala khitaabay si gaar oo waxaa lagu yidhi cumarow haddaad dhaaranaysa ilaahay ku dhaaro ama iska aamu annagana waa nalala hadlo waxaa la yidhi ummaday haddaad dhaaranaysaan ilaahay ku dhaarta ama aamusa weeyaan qofka ilaahay khayrkii ku dhaarta marka weyneyn uu weyneynaya darteeda shirkii buu ku dhacay marka intaa iyo in la mida imaamu ibnulqayim raxmat ullahi tacala caleyh waa sii soconaya aad bay u tiro badan tahay waxaa ka mid a qubuurihii oo masaajid laga dhigto waa kabiira min alkabaa'ir qubuurihii oo masaajid laga dhigto ama masaajidka oo qabri lagu dhex sameeyo waa kabiira min alkabaa'ir weeyaan mana bannaano in lagu tukado mana bannaano masaajidada noocaas oo kale in lagu tukado waxaa ka mid ahaa in qubuurihii laga dhigto meel ciid ah oo la isugu yimaado sanadkii mar maantana waa bannaan bixi la yidhaahdo birrina waa sidan waa sidan weeyaan iyo wixii la mida waxaasoo dhan waa kabiira min alkabaa'ir weeyaan iyadoo agteeda lagu tukado tabaruk iyo wixii la mida waa kabiira min alkabaa'ir waa shirki weeyaan in la dawaafo waa shirki weeyaan waana kabiira min alkabaa'ir weeyaan waxaa ka mid a in qofka agteeda ku ducaysto oo la yidhahdo qabriga hebel agtiisa haddii lagu ducaystaba ducada waa la ajiibaayo wixii la mida way sameeyaan in badan waxaasoo dhan waa kabiira min alkabaa'ir weeyaan waa nooc shirkiga ka mida weeyaan waxaa la mid ah mucaadaati awliyaa illahi tacala wa isbaalu athiyaabi min alizaari waasaraawiil waalcimaamati wagayriha in lala dagaalamo awliyada ilahi subxaana wa tacala o aynu soo tilmaamay ala ina awliya allah laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun aladiina aamanuu wakanuu yattaquun imaam adahabi uu inoo soo tilmaamay weeyaan waxaa ka mid ah isbaalu thiyaab dharkii oo la dheereeyo hadduu noqon lahaa macawiistii iyo saraawiishii iyo camaamadii iyo kayrkeeda ayuu yidhi imam ibnuqayim raxmat ullahi tacala caleyh waxaa la mid a dharkaagii cusbaa oo tabakhturu fi lmashyi socodkaaga inaad isla weynaatid dharkii cusbaa adagoo qabiya wixii la mida oo dhulka aad isqaadqaaddo weeyaan taana ma bannaana maxaa yeele waa tii dhulkale la gooya ninkii isaga ahay nabigii nooga warramay salawatu اllah wasalamu aleyh xadيث abu hurayra waxaa ka mid itbaacu اlhawى waطaacati اlhawى waطaacaة الshuxi wاlإcjaabi bالnafs waxaa ka mid a buu yihi imaam ibnu qayim raxmat اllahi tacala aleyh kabaa'irta waxaa ka mid a hawadii oo la raaco hawadii oo la raaco hawadii oo la aطeeco bakhaylnimadaadii inaad aطeecdid qofka oo naftiisa ay cajab geliso iyo hawadiisa ay cajab geliso waxaase oo dhan kabaa'irtay ka mid tah waxaa kaloo ka mid a idaacatu man talzimuhu mu'natah ونفqaته miن aqاaribihi وزawjatihi وraqiiqihi وmamaalikiه dadkii isaga waajib ku ahaa inuu nafaqeeyo oo nafaqadoodii u dayaco haweenaydii iyo caruurtii iyo adoontii iyo wixii la mid ah waalidkii oo kale waxaasoo idin wاdabxu لغayr الlah kabiira min الkabaa'ir weeyaan dabxu لغayr الlah ilahay hayrkii oo loo gowraco iyo wixii la mid ah waa kabiira min الkabaa'ir weeyaan waa shirki weeyaan hajru akhiihi الmuslimi sana qofka oo walaalkii muslima ka hijirooda way kulmaan ma wada hadlaan dhabarkay isu jeediyaan iyo wixii la mida muddo sanad ah arrintaa iyadaana waa kabiira min alkabaa'ir imaam adahbina waa tuu soo tilmaamay kama fi صaxiixi اlxaakim sida imaamu xaakim uu saxiixiisa ku warinayey musadraga weeyaan من حديث أبي خراش الهذلي السلمي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم xadiid kii ahaa man hajara akhaahu sana fahuwa ka qatlih qofka walaalkii sanad ka hijrooda sidii isaga oo dilo oo kale weyaan xadiidkana wataynu soo tilmaanay abu daawud iyo xaakim iyo waa warinayaan kulli bukhaarina adab mufradku ku warinaya sheekh naasirna waa saxiix yeela raxmat ullahi tacaala caleyh qofka hadduu saddex maalmood intuu ka hijroodo kadib u soo laabto walaalkii waa bannaanta waxa ugu badan saddex weeyaan saddex wixii ka badan nebigu wuxuu yihi alayh isalaatu wasalaam rabاlciza jela wacalaa acmaasha loo bandhigaa rabbi wuxuu yidhahdaa subxaana wa tacaala labadan u kaadiya xataa yastalixa dhabarkay isu jeedinaya waa kulmayaan islama hadlayaan dhabarkay isu jeedinayaan rabbi wuxuu yihahdaa u kaadiya camalkooda dembigooda la dhaafi maayo haloo kaadiya la yihahdaa ilaa iyagu ay ka heshiiyaan xataa yastalixa wa khayruhuma aladii yabda'u bisalaam labadoodana waxaa khayr badan kan salaanta hor bilaaba sida nebiga inoo sheegay salawatu ullahi wasalaamu caleyh waxaa ka mid ah kabiirada min alkabaa'ir aad bay u tiro badan tahay imaamku uu tirinaya raxmat ullahi tacaala caleyh shafaacada isqaatu xuduud illahi caza wajal in aad adigu u ergadegtid qof xuduud ilaahay ku tuntay subxaanahu wa tacaala sidii looga baajin lahaa ama laaluush aa bixisid si maxaakimta loo soo dayn lahayo wixii la mida qof buu dilay reerkii waxay yihahdeen hana loo dilo lacag baa bixisay ama lowyar baa u ijaaratay iyo wixii la mid ah si ninkaa isagaa loo soo daayo muran badni iyo wax lagu gaarayba iyo dadkii oo indhahoodii la qariyay iyagoo soo jeedaba waa la soo daayey ninkii arrintaa iyadaa lacnad weeyaan kabiira min alkabaa'irna waa ku dhacday maxaa yeeley xadiidka cabdullahi bni cumar ayaa ku soo arooray man xaalat shafaacatuhu duuna xaddin min xuduud illah faqad daada allaha fii amrih axmed ibni xambal baana warinaya sanadkiisuna waa jayid buu yidhi waataynu soo marnay xadiidka isaga ah imaam ibn alqayim raxmat ullahi tacala caleyh waxaa ka mid a qofka inuu isaga hadlo eray ilaahay subxaana wa tacaala caro gelinaya isagoo aanan laa yulqii laha baal markuu ku hadlayana kaftan bay ka ahayd maba u malaynayn inay herkaa gaarayso isla markaana way gaartay qofka inuu dadka ugu yeero bidca iyo wixii la mid ah ama dalaal ama sunnadii oo laga tago waxaaso dhan waxay ka mid yihiin kabiira min alkabaa'ir weeyaan aad bay u tiro badan yihiin raxmat ullahi tacaala caleyh qaarkoodna adiladooduu sheegayaa waxaa ka mid a xadiidka xaakim uu warinayay mustawrid ibn shadaad laga warinaya radi allahu tacala canhu ardaa wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waalih wasalam rasuulka alle wuxuu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh man akala bimuslimin aklatan xadiidka aynu soo marna weeyaan qofka qof muslima cuna hilibkiisa yaa loola jeedaa hal mar buu cad buu ka goostay afkiisa riwaayadaha qaarkoodna waxay tilmaamayaan rasuulka alayh salaatu wasalaam nin baa wuxuu xantay nin kale nin saxaabi ah yaa wuxuu xantay walaalkii oo muslin ah nebiga calayh isalaatu wasalaam afkiisuu ka soo saaray cad hilib oo ku jira waa laga soo saaray walaalkaaga aad cuntay weeyaan baa lagu yidhi idan haddaan afkaaga hadda laga soo saarin nebiga calayh isalaatu wasalaam baa kuu sheegay dhegaysa haddaba man akala bimuslimin aklatan qofka qof muslima cuna cunitaan acamahu allahu bihaayo aklatan min naari yowma alqiyaama min jahannama yowma alqiyaama min naari jahannama yowma alqiyaama ilaahay baa wuxuu quudinaya subxaanaه wa tacaala naara jahannama xaggeeda ayaa cuno laga siinaya naar ah maalinta yowma alqiyaama waman qaama bimuslimin maqaama sumcatin qofka istusiyo ha lagaa maqlay ha lagaa sheegayo wixii la mida u dulaysta qof muslim ah meel uu joogo aqaamahu اllahu yowma alqiyaamati maqaama riya'in wa sumca ilahay baa subxaanaه wa tacaala bayna alkhalaa'iq isagana intuu soo istaajiyo saasaa loogu jeesjeesi doonaa qofka qof muslim ah wuxuunan ahayn dusha ka saara ee huwiye ee dhar oga dhiga ceeb u raadiya iyo wixii la mida ilaahayna subxaana wa tacala isagana ceebtiisuu huwinayaa maalinta qiyaamaha bayna alkhalaa'iq ayaa dhar waxaa la huwinayaa kisa min naar thawban min naari yowma alqiyaama dhar naar ayaa la huwinayaa bayna alkhalaa'iq yowma alqiyaama axaadiis aad u tiro badan bu imam ibnulqayim meeshaa sheegaya raxmat ullahi tacaala caleyh kuwa iyo kuwo la mid ah oo meeshaasi uu ku daldalayo kabaa'irtii inta iyo in la mida weeyaan culimada islaamku marka kutubtaa tirada badan bay ka qoreen haddii ilaahay raalli ka noqdo subxaana wa tacala intaasaynu isaga soo gaabsanayna intii macnaha lahayd ee nuxurka lahayd intaa weeyaan haddii ilaah yidhaahdo waxaa inoogu dambeeya habeenka soo socda weeyaan ee arbacada ah waxaanu ka hadli doonnaa waa siiradii iyo tarjamadii aanu ballan qaadnay imaamna dahabi raxmat ullahi tacala caleyh moxamed ibn axmed ibn cuhmaan ibni qaymaar raxmat ullahi tacala caleyh abi cabdillaah ayaynu ka hadli doonnaa haddii ilaahay raalli ka noqdo iyo juhdigiisii iyo dadaalkiisii iyo kutubtuu qoray iyo wixii la mid ah intaasaynu ku soo gaabsanaynaa wallahu subxaanah wa tacala aclam